maanta gelinkii dambe magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay shaacinta natiijada ardada dugsiyada dhexe u fariistay imtixaanaadka aynu soo dhaafinay sana dugsiyeedka shaacinta natiijada ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayo guud ahaan ardada wax ka barata dugsiyada maamulka hirshabelle islamarkaana munaasabadeeda si weyn loo soo agaasimay agaasimiyaasha wasaaradda waxbarashada cidaha iyo tacliinta sare ee hirshabelle iyo mas-uuliyiin kale ayaa hoolka lagu soo bandhigayay natiijada kaga qaybgalay arday kala duwan oo ka kala socota dugsiyada ku yaala magaaladan ayaa galay kaalmaha koowaad ee ku aadan natiijada imtixaanka maamulka hirshabelle ee fasalada sideedaad ee magaalada tanijawar kaalinta koowaad sanad dugsiyeedka fasalka sideedaad waxaa kaalinta kow galay ridwaan xasan daa'uud muuse iskuulkana waa sheekh xanafi celceliska uu ku baasayna waa sagaashan iyo toddobo dhibic afartan iyo saddex labo waxaa galay cabdiraxmaan cabdicasiis cali maxamed dugsiga ama iskuulka waa horseed baled weyn celceliskiisa asigana waa sagaashan iyo toddobo dhibic labaatan iyo sagaal waxaan malaynayaa sintiyaala looga qaaday waxaan leeyahay hambaliyo dhammaan kaalinta saddexaad waxaanu malaynayaa saddex arday ayaa iskula jirta waa cabaas cabaas ismaaciil maxamuud miidle horseed jowhar asigana waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal cabduqaadir cabdulaahi bashiir bisin waa buulabaley iskuulkiisa dugsiga jowhar ayuu ku yaallaa waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal sidoo kale ruweydo cumar cabdulaahi axmed sheekh xasan barsane jowhar sheekh xuseen cadde sorry sheekh xuseen cadde waaye iskuulkeeda jowhar sagaashan iyo lix celceliskeeda waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal saddexdaas ardayna waxay isula jiraan kaalinta saddexaad kaalinta afaraad laba arday ayaa isla gashay maxamed qaasim muuse xasan iskuulka waa sheekh xasan barsane jowhar ayuu ku yaallaa celceliskiisa waa sagaashan iyo shan dhibic konton iyo toddobo sidoo kale waxaa ola jira kaalinta afaraad xasan cumar yuusuf cawaale mujamac waaye asigana iskuulkiisa beledweyn sagaashan iyo shan dhibic konton iyo toddobo celceliskiisa waa intaas kaalinta shanaad cabaas maxamed cali muumin somaali international waayo dugsiga beledweyn ayuu ku yaallaa sagaashan iyo shan celceliskiisa dhibic afartan iyo saddex
isbeddel wanaagsan ayaa lagu sameeyey hanaanka shaacinta natiijada ardada u fariisatay imtixaanaadka fasalada sideedaad ee deegaanada maamulka hirshabelle waxaana hadalhaynta ugu weyn ee muddooyinkaniba ay ahayd sugidda shaacinta natiijadan iyo mid dugsiyada sare oo dhowaan la rajeynayo in wasaaradda waxbarashada qaranka ay soo bandhigto